sidoo kale sheekh jaamac cabdisalaam ayaan wax ka weydiinay waxa ay diinta islaamka ka qabto tallaabada ay ku dhaqaaqday dowladda turkiya iyo madaxda ku taageersan uu ka mid yahay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ah bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd khilaafa alcusmaaniya oo caalam alislaami ka talinaysay ilaa qarnigii sagaalaad ilaa qarnigan kun iyo afarta boqol bilowgiisii intaa ka jirtay caalam islaami oo taqriiban afar qarni oo iyadu caalamka sidoo kale googaan caalam islaami intiisa badan isu soo celisay oo madaxiyaddeedii iyo awoodoodii soo celisay oo cadowgii kusoo duulaya googoosanhaya intaas afartaa qarni ka difaacaysay ducitaankii ay dhacday waxaan oran karnaa wuxuu ahaa azmadii ugu weyneyd ee umma islaamiya ku habsatay buu ahaa xilligaa laga soo bilaaba dee cadowgii waa gacanta ku dhigay ummadda gumaysi gacan gumaysi bay gashay sharciga ilaahay baa daaqada laga saaray kii gaalada iyo ilxaadkoodii baa ummadda qaanuun iyo madda looga dhigay thaqaafadoodii iyo afkaartoodii iyo akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii o dhan baa lasoo waariday oo la keenay maxaanku idhaahdaa ummadda azmadaas hoosh xun ayay ku dhacday laakiin maalintii khilaafadaasi ay dhacday in loo dabaaldego oo la yidhaahdo cizi iyo guul iyo waxaa la helay iyo dowladnimo waa un dulinimo iyo jahli iyo dinla-aan iyo ilxaad ummadda haysta ilaa hadda haysta wey waad la socotaa ra-iisul wasaaraha turkiga haatan erdogan waa kii inta masar iyo mid yidhi maaragtay waxaan kula talinayaa inaad dimuqraadiyadda qaadataan wax ka fiican oo haatan wax lagu maamuli kara garana dad noocaas oo iyagiiba dimuqraadiyiina oo iska madii ilxaadka ku bedeshay ki ilaahay maxay maanta ilxaadkooda ugu dabaaldegayaan cidima oran karta hadda wixi waa waa caqiido waa fikri fikrigii baa weli maqan islaamiga ahaa waxaa kooskiisii haysta ilxaad baa haysta sidii kii maaragtay manhajkii ninkii la yidhaahdo kamaal ataturki oo ahaa ninka yahuudiga ahaa oo turkida madaxda looga dhigay mabdiciyan yahuudiga ahaa ninkaas siduu diinta uga diriray oo uga tirtiray caalam turki waxaa la oran karaa wax yar un baa soo noqon noolaaday laakiin waddanku sidii buu qariban yahay oo dinlaa yahay meesha de azmadaasaa dhacday azmadaasaa dhacday ilaa maantana jirta waa tahay laakiin badan aysan ku baraarugsan laakiin arrintan miisaan intee la eg ayay leedahay xagga sharciga marka laga fiiriyo in la yidhaahdo maalintii khilaafadu ay dhacday ayaanba xorownay oo xorriyad aan helnay iyo horumar waxaasida waa waa ridada ayay yeelaysa waa waa ridanimo wey maalintii diintii daaqada laga baxshay oo ilxaadka ummadda loo tashriiciyey oo caalam islaami la kala tirtiro ciisigiisi iyo awoodiisi iyo dowladnimadiisa ay dhuntay baan xorownay waa caqligii maalinta gaaladu ay ka dhaadhacisay ummal islaamiya oo tirahdee maaragtay turkigu aydin gumaysanaysa carabta lagu yiri caqligii isaga ahayo weli shaqaynaya weye waa caqli ilxaad ku salaysan weye gaalnimo ku salaysan weye iyo dul iyo jahli madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh ayaa ka qayb galay xafladdaas isagoo sheegay in dowladda turkiga la qaybsanayo farxadda iyo waxa loogu yeeray xorriyadda maxay tusinaysaa arrintaas shacabka soomaaliya xasan wuxuu tusinaya hadda wixii loo yaqaanay ra-iiska dowladda ridada inuu yahay arrintaa un bay akidaysaa oo caddaynaysaa nimankaa u dabaaldegahaya khilaafadii dhicitaankeeda iyo maaragtay cilmaaniyadda iyo iyo ilxaadka maanta ay ku jiraan oo qaateen hadduu ugu taniyadeynayo hadde waa ridadii uu ku caanbaxay oo uu raiiska ka ahaa si un baa maaragtay ka muuqata wax kale kama muuqdaan ugu dambayntii ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed waayadii u dambeeyey waxaa saameyn kusoo yeelanayay dowladda turkiga maanta ummadda caalamka oo dhan ay arkayso inay ku faraxsan tahay oo xorriyad ay u aragto khilaafadii burburkeeda maxaad ummadda soomaaliyeed tusaaleynaysaa oo ku aadan turkiga dhinacooda ummadda soomaaliyeed qofta qof kastoo thaqaafali wuu garan karaa oo diinta islaamka iyo taariikh wax ka garanaya dowlad turkiya inay ahaan jirtay khilaafada meeshii laga hogaamin jiray iyo turkiya ahayd maaragtay ilaa iyo afar qarni waxaa ka dambeeya waxa maanta ay yihiin dowladda cilmaaniga ee ilxaadka ku salaysan ee maxaanku irahda khayrka la diririsa ee taa hadda masar ka jirta oo markii dadki ay yidhahdeen war diinta ilaahay iyo xun laga uriyey la gubay dadka taasoo kale un baa ka jirta khayr la dirirka marka ummadaasi inaysan maaragtay iyaga iyo gaalada inoogu soo duushay inayna waxba inoogu kala duwanayn maadaama ay maanta u dabaaldegayaan in khilaafada dhicitaankeedii ay u dabaaldegayaan waxa weeye iyaga iyo gaalada inoosoo ugu soo duushay inay isugu kelmid yihiin ayaan inay fahmaan walaalaha muslimka ay baan usoo jeedinayaa xaqiiqadana taa weeye wax taas gacmo uga dhiganaysaa oo isaga soo horumarinaysaa muslim hala moodo hala moodo dadkii maaragtay taariikhda lahaayo caalamka islaamka hogaamin jira hala moodo mana ahana waa gacmo gaalo weye maanta gacmo gaalo ay ku shaqaysanayso oo gaalnimada naftigeeda aaminsan weye kaasina wuxuu ahaa sheekh jaamac cabdisalaam